aniga waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda marka waxaan xaqiijinayaa wax shir dhacay ma jirto warkii lagu soo qoray jaraa'idka loo yaqaano star ama xidiga oo waddanka kenya laga qoro been buu ahaa waa kuturakutenno oo nin iska qoray kenya baarlamaanka ama xukuumaddaba qof ogol inay kenya iyo soomaaliya xiriirka loo jiro ma jirto waa laba waddan oo jiiraan ah oo walaalo ah waanan ogsoonnahay soomaaliya inay dhowr iyo labaatan sano ay dhib ku yar jirtay oo civil war iyo dowladdeeda hadda dib loo dhisaayo kenya waxaa jirta muwaadin fara badan oo reer soomaaliya ah oo waddanka joogo weligaynaba xiriirkii kenya iyo soomaaliya aad iyo aad baa loo wanaajin jiray marka ma dhici karto mana dhici doonto in kenya ay xiriirka u jirto soomaaliya mudane ma waxaad leedahay arrinta shalay la daabacay ee wargeysyada dalka kenya ka soo baxa qaarkood ay qoreen ee ah in dowladda lagu riixayo inay xiriirka u jirto dowladda soomaaliya marka laga eego dhanka muranka badda arrintaas waxba kama jiraan miyaad leedahay arrintaa waxba kama jiro waxaan ogsoonahay haddii uu jiro report mise committee report oo la qoraya guddi reportkiisa waa in la tabalgareeyo markii la tabalgareeyo ayaa waxaa akhrisanayaa shicibka iyo dadka saxaabadda marka horta wax horta rasmi ahaan oo maaragtay la geeyey baarlamaanka ma jirto in kastoo ay jirto shir aan ku shirnay muxuu ahaa
weydiin doonaa laakiin laakiin ma jirto arrinta muranka xuduudda badda ee u dhexeeya kenya iyo soomaaliya baarlamaanka kenya weli ma ka hadlay weli kama hadlin mana ka hadlayo hadda waayo arrintan waa arrin maxkamad joogto kulankii aad ku yeelateen mombasa maxaad ooga hadasheen kulankayna wuxuu ahaa arrimaha soomaaliya maadaama hortay guddiga wuxuu maaragtay aad iyo aad xukuumadda eh, eh, dowladda kenya ayaan mar kastaba fiirnay inay shaqadooda qabatay si fiican ku qabatay annaga waxaa na hoos imaadaa wasaaradda muxuu ahaa arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga eh, mukhaabaraadka iyo arrimaha difaaca eh, oo oo, eh, militariga marka qof kastaba waxaan weydiinaynay si ay u hagaajiyeen xiriirkii soomaaliya waxaan ogsoonnahay wakhti badan in kenya safaaraddeeda ay ka maqneyd eh, muqdisho su-aalaha waa lis weydiiyey sababtay kenya uga maqan tahay maxay tahay marka waxaan ku amarnay si deg deg ah in safaaradda loo furo Eh, waxaan ka wada hadalnay arrimaha eh, ciidankeenna uu ka qabanahaya soomaaliya asluubtooda iyo wax walbo arrimo fiican oo wanaagsan maadaama ay noo joogaan in arrimaha qaarkood oo oo war saxaafad- saxaafeedka lagu sheegaya dhuxulay iibiyaan iyo waxaas kulli ayaan rabnay inaan ogaano arrintaasna waa maaragtay waa ka- waa ka shirna oo waxaas inayba jirinba Een, waxaa kale aan aad iyo aad oga shirayna waxay ahayd een, maadaama mar kastaba oo dadka nabaddiidka al-shabaab uu waddankan soo weeraro maxaan annaga haddaan nahay kenya difaacayna isu yahay Ee, waxaa kale laga laga hadlay een, diplomatically maxaa kenya iyo soomaaliya xiriirkooda muxuu u wanaagsanaan laayahay iyo dhinaca siyaasadda marka calaa guud ahaan s- habkii loo wanaajin lahaa Een, waxaan sheegnay in mar kastaba dhibaatadii soomaaliya ku dhacdo annaka nagu dhaco inaan nahay annaka waddanka keli soomaalida mar walba soo dhoweeyo u ogol inay maaragtay wax wanaag ka samaystaan sidaa kusun tahay oo mar kastana aan sheegana inta soomaali oo ku nool muwaadin soomaaliya oo ku nool kenya adduunka wax ka badan ma laha Ee, way ka ganacsadaan tacliim bay ka bartaan ee, muxuu ahaa guryey ka dhistaan oo la siiya ma jirto waana sheega mar kastana waan ku celiyo waddan intaad maanta imaato maanta maantana aad guryo ka dhisan karto amase aad ganacsi geli karto marka waxaan leenahay maadaama aan soomaaliya wanaagga u subinayno muxuu xiriirkayna mar walba u halaabaa marka waa fikrad oo la rabo in la wanaajiyo oo la caddeeyo aan ogaano sababtii annaka ay soomaalida nooga caban haddana aan u wanaajinayno maxay tahay ma ogaye laakiin wax cadaadis ah oo maaragtay ku sallaysan si soomaaliya looga cadgoostaa iyo si xiriirka loo jaraa ma aha ma la jari karo xiriirkii soomaaliya kenya maxaa yeelay waa isku baahnahay
haye haddii aad arrintaas balbaarteen maxaa mar kasta xiriirka kenya iyo soomaaliya ay u xumaadaan maxaad ka soo saarteen haddee kolleyba waxaan eedeynayn- eedeynaynaa maaragtay wasaaradda eh, foreign affairs oo mise arrimaha eh, kalay iyo kuwa u xil saaran inay xiriirka hagaajiyaan annaga waxaan nahay baarlamaan baarlamaankana mar kastaba waa inuu ilaaliya inay sharciga maaragtay mise displaynka loogu talagalahayaa maaragtay wasaarad kastaba shaqada ay qabanayso maxaa leh wasaaradda foreign affairs mise arrimaha xiriirka muxuu ahaa waddamaha dibadda inay muhiim tahay maxaa yeelay annaka waxaa jiraan la nahay soomaaliya ethoobiya tanzania uganda iyo southern sudan iyo suudanba marka waa inaan ogaano mar kastaba dadkan jiraanka xiriirka solhje iyo caalamiga kale waddamaha yurub waddamaha maraykanka waddamaha carabta ah xiriirkayna suu yahay maaragtay mar kastaba waa inaan aragnaa haddii ay qalloocsan tahay waa inaan aan maarata mar walba aan ku gubaabinaa wasaaradaha maarata khaaska u ah dhinacan maaragtay difaacana waa sidaas oo kale bilmathaloo kale waxaa laga hadlaya maxaa xuduudka loo u xiran yahay xuduudka la furo marka arrimahaas oo dhan baa mar kastaba maarata baarlamaanka ay tahay inay maarata xukuumadda ay ku cidaadiyaan si ay u wanaajiyaan wax wanaagun baa laga hadlaya mooye wax dhibaato inay soomaaliya u keento ma aha ninkii dhaho kenya ayaa soomaaliya ama dagaal la geli ama xiriir xidhi waa nin wereersan maba dhici karto soomaaliya waxay u baahan tahay waddamaha jiraanka annakana waa u baahannahay
dowladda soomaaliya arrinta muranka badda waxay ugu gudbisay maxkamad caalami ah bal dhanka kenya ka waran horta badda kenya iyo soomaaliya keliya iskuma haasta adduunka waa lis hastaa soomaaliya iyo yemen waxbaa u dhexeeyey kenya iyo soomaaliya waxbaa u dhexeeya kenya iyo tanzania iyadana waxbaa u dhexeysa tanzania iyo mozambique iyadana waxbaa dhexeysa meel kastaba adduunka arrimahan badda khayraadkeeda iyo sidii ay xuduudka ay tahayo waa wax caadi ah wax ku kooban soomaaliya iyo kenya ma aha marka teedana waxaa jirtaa labada waddamo way wada hadli karaan oo heshiis ay ninkasta ku walba uu jecel yahay oo win win situationa lagu heshiin karaa haddii lis afgaran waayana maxkamadda baa lisgeyn karaa maxkamaddana waa laga dooday laakiin kenya xuduud haddii la dhaho xuduudda badda iska dhaafay kenya iyo ethoobiya xuduud bay isku haastaan kenya iyo suudan xuduud bay isku haastaan sudan kenya iyo uganda meelo xuduud bay isku haastaan waddan aan meel xuduud isku hasanin horta waa yaryahay marka taas yaa loo arkin wax yacni khaas u ah kenya iyo iyo soomaaliya dadku waxay jecel yihiin inay wax bubuuniyaan ma gartay soomaaliya iyo kenya ma kala maaranto marka waxaas waa war-saxafeed iyo kutrekuteno iyo wax la bubunaya bilmathalan waxaa arkaysaa nin muxuu ahaa muwaadin soomaaliya ama ha a noqdo siyaasi oo bumbuninaya war arrintaa waxaa ka sii weyn waddankii si loo habayn lahaa ma garatay loo dejin lahaa khayraadkana waa la wada qaybsan karaa waad ogsoon tahay soomaaliya baddeeda wax ka badan ma laha waxaa jirta waddamo aan afrikaan ahayn oo yurub ah oo dhowr iyo labaatanka sano weeraray oo ka gururinaya khayraadkeeda kalluunkii oona ku qubay maaragtay arrimaha xun wax ka hadlaaya ma jirto laakiin mudane eliyas haddii waddamadaas la dhahaba maraakiib bay la imaanayeen oo waxay qaadanayaan qaar ka mid a khayraadka ku jira laakiin mayna dhehaynin annagaa iskale qayb ka mid a badda hadda kenya waxaa la leeyahay baddii qayb ka mid ah bay leedahay annagaa leh soomaaliyana waxay leedahay waa baddeennii marka kaxildhibaan ahaan eliyas barashiil adigu sidaad u aragtaa aniga waxaan u arkaa oo laba wadan oo wax isku hasato waana kuu sheegay wax khaas u ah ma aha hadda bilmathalan oo kale ani ma rabin inaan kasii faalloodo maxaa arrinta maxkamad bay taallaa soomaaliyana maxkamad geysa laakiin arrintan yaa loo arkin wax soomaaliya iyo kenya keliya u dhexayso u fiirso haddii dadka in dadka loo aqliyaa kenya iyo tanzania iyadana waa jiraan waxbay isku haastaan waa ti aan sheegay tanzania iyo mozambiq iyadana waxbay isku haastaan waddan kastaba waddanka ku xigo dhinaca badda waxbaa ka jira oo yemen iyo soomaaliya waxbaa ka jira arrintaa waa arrin iska caadi ah in la bambuuniyana ma aha si in baa lagu dhamaynaya diplomaticalna waa lagu dhamayn karaa maxkamadna waa lagu dhamayn karaa laakiin wax saa u sii weyn maaha
waxaan jeclahay taas inaan halkaas uga gudubno dhanka ciidamada kenya ee soomaaliya jooga amisom ka mid ah hadaaya waxaad igu dhahday waxyaabahaan uga hadalnay kulankeenii aan ku qaadanay mambaasi ee guddiga difaacaya xiriirka caalamiga ee baarlamaanku uu qaatay waxaa ka mid ahayd arrinta ciidamada waxaa lagu eedeeyaa ciidamada kenya ee soomaaliya ku sugan in ay dhanka dhuxusha oo kale ay ka macaashaan oo ay gataan waxaana warbixintaas lagu qoray warbixin ay soo saartay guddiga dabagalka ee cunaqabataynta eritrea iyo soomaaliya riboodkii ugu dambeeyey qoreen marka arrintaas ka waran horta arrinta waxba kama jiraan waa kutrakuteeno weli waa la baarahaya kuwa maarata eritrea iyo soomaaliya ku saabsan dad badan ayay wax ka sheegeen amise ganacsi soomaaliya oo ganacsanaya ay shaqada ka hadlayeen kow ma jirto amise madaxweyne oo soomaaliya ay wax ka sheegeen iyo xukuumadda waad ogsoontahin casho dhoweed inay lahayn madaxweynihii soomaaliya nin ku dhow ayaa hubkii la bixinayay ay lagu caawinaya dowladda ka iibiya al-shabaab arrimo fara badan lacagtii ba ay cunaan marka waa un sidii mar kastana wax dad bay wax ka sheegaan oo oo kutrakuteenoo wax ay hubaanna maaha dadka waa dad lacag baarintaasa lacag ku qaadanaya oo rabo inay soomaaliya ay dhibkeeda saa ugu soo jirto si ay u gurtaan lacagtaas iyo wanaaggaas arrimaha had weligood maarata iyagoo ka hadlayaan kalluumaysada dadka spain ama waddamaha yurub ay aruursanayaan kama kama hadlaan kuwa ku daadiyaan arrimaha halista eh oo maaragtay nuclear westna kama hadlaan laakiin weligood waxay jecel yihiin inay ka hadlaan arrimaha kale kuwan monitoring kama hadlaan amisomta kale oo soomaalida kufsanayso kama hadlaan kama hadlaan maxay ku noqotay in amisom askarteeda ay kun iyo laba boqol oo doolar u qaadan militariga soomaaliya ay boqol doolar u qaadanay kama hadlaan marka wix soomaaliya ku saabsan oo wanaagsan kama hadlaan lama sheegin waddan burburay oo burburkiisa afar iyo labaatan sano socdo waddamaha kale maxaa yeele waa christian markiiba waa waa la daba qabanaya soomaalida lewxeeda waad yaabaysaa mar kastana waa lagu sii guraa waxa la yaab leh burcadbadeedka laga sheekeeyo oo mar kastaba lagu eedeeyo soomaalida nin soomaaliya oo weli aan iskool gelin waxba akhrisan oo qori sida suu ku ogaadaa markab suez kanaal soo maraya ma garatay lacagta yaa keena oo maaragtay laalooshka oo laskoo bixin oo ransomka loo yaqaana waxaa keena un maaragtay galbeedka marka mar kastaba waxay jecel yihiin inay soomaalida waddanka khayraadka ku jiro ay nafaas u helin inay kala qaybiyaan inay mar kastaba maarata dhibaato u geystaan unbay fiirinayaan maarata dhibkaasa loo jecel maxaa haddii ka dhab ay tahay dhaarweed maraykanka wuxuu sheegaya intaasoo sana inuu soomaaliya joogay mukhaabaraadkii wiilal yar oo soomaaliya oo al-shabaab oo maarata qori yar haastaan hubka intay ka helaan see ku keenaan hubkood ma gartay hubkayaa ka gadaa waxaas kulli kama sheekeeyaan mogte marka dhibka soomaalida ku dhacayo farax bay u tahay yaga haddana waxay doonayaan in maarata waddamaha jiiraanka ay lagu soo cararay iyo soomaaliya inay dhexdooda khalaaqul iyo dhib keenaan ciidamada kenya xilligii ay ku sugnaayeen kismaayo inta badan ayagaa dekedda iyo maamulkeeda hayay marka warbixinta haddaad dib usii fiiri sidoo kale waxaa xitaa ay sheegaysaa qaabka ay dhuxusha uga macaashaan iyo qaabka ay u gataan warbixintaasoo dhan ma waxaad leedahay waxba kama jiraan horta dhuxusha dowladda kenya ama ciidankeeda geedaha ma soo gubaan mana rasteeyaan oo maarata kuma guraan jawaano mana keenaan furdada kismaaya mana dhoofiyaanoo maaragtay muxuu ahaa doonyaha ma saaraan mana geeyaan waddamaha carabka lacagta kama soo qaataan laakiin lacagta laga bixiya qaar bay ku leeyihiin dhegeyso horta lacagta aad leedahay wax bay ku leeyihiin qof shaahid arkay inay lacag qaadanaya ma jirto meesha dowlad baa ka jirtaa oo muxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya uu madax ka yahay dowlad goboleed baa ka jirtaa ma gartay muhiimka waxaa wey ma aha yacni lacagta yaa qaataa dhirta maxaa loo gubahaya waddanka yaa yaas kale waddan soomaali ma aha waa qof libaaxi aad tusayso oo lay awraadkiisii lagama hadlayo geedihii waweynaayen abaqdii iyo dhirtii lagama xanuunsanayo la gubayo waxaa laga xanuunsanayaa qof baa ogolaaday in la dhoofiyo ma gartay soomaaliya nabaad guur baa ku dhacay maanta intii la soo gudbay ayaa muxuu aha meesha ani laga soo doorto oo qaxootiga ku nool maanta dhuxulaha geedaha waa la gubaa waa la jaraa marka aniga waxay la tahay dadka waxay jecel yihiin inay ceebta ay mariyaan maxaa loo marinayaa maxaa way maxaa u joogtaa oo nabad u keentay ma gartay ciidankaas kenya weligiis dagaal kuma qaadan soomaaliya mana gelin adduunka magaca buu ku leeyahy ciidamaha kenya bosnia bay tegi jireen meelal fara badan baa loogu yeeri jiray aspeacekeepers magaca fiican bay leeyihiin kismaayo iyo jubbaland markay gudbayana dhib baa keenay maxaa yidhi nimankii nabaddiidka ah ee dhibkoodii unbaa keenay haddana maanta dowlad goboleed oo soomaaliya ay leedahay kama dhisnaaneen haddii ciidanka kenya aan ahayn dadkiina ku dhintay askarteenii baa ku dhintay lacag baa nooga baxday waa rafa maxaan ka helna anaga ma dhuxulaan anaga aan la iibinaya maa wax noo eh marka ceebta uu dadku waxaa la jeclahay in mar walba loo raaciyo lacag aad dhuxulo aad ka iibsatay kenya waxaan qabnaa geeda dhir ka sii waweyn soomaaliya oo ka badan kuwa maan gubanno aan gadno marka waxaas waa war xumays war- oo raba in magaca dadka looga hadleeyo sh- dadkan waxaa fiican markay wax kuu qabtaan waa mahadsantii inaa dhahdo soomaalidu iyadaa nabad isku diiday iyadaa dhib keenta maantana waad akhrisaysaa dhibka ka dhacahayo magaalada muqdisho madaxweyne iyo prime minister is haastaa copenhagen baa la rabaa in la aado dantoodaa la rabaa in laga shaqeeyo way is haastaan madaxweynihii u horreeyey cabdiqaasim oo nabadda lagu keenay saddex prime minister ayaa la eriyey Een, waxaa ku xigay cabdulaahi yuusuf saddex prime minister aa la eriyey sheekh shariif baa ku xigay saddex prime minister aa la eriyey haddana labaa la joogaa kii saddexaad baa loo socdaa marka dhibkaas ha la fiiriyo iyo sidii waddanka loo degaya haddii sharciga uu xun yahay sharciga ha la bedelo si ay soomaaliya ku degto soomaaliya anaga waxaan jecelnahay soomaaliya nabad eh kenya ay nabad ku tahay dee soomaaliya nabad noqoto Ee, waana barbaara waxaa baraaray noqonaysa anagana waxaan nahay nin dad soomaaliya oo kenya ku nool oo kenyana eh waxa aan jeclaan lahayn inaan magaalada gaaris intaan baabuur ka qaato ilaa maadhoobley intaan tago kismaayo tago jilib iyo jamaam tago markad tago oo muqdisho golo anoo anoo maarata gaaradamaynayni marka nabaddaas waxay u macaan tahay nin kastaba Een, eh, dhallinyarada soomaaliyeed oo maarata al-shabaabkan iyo waxa xun quranka lagu subin mustaqbalkii a- a- a- looga ciyaaray maxaan doonaynaa inay isbeddel ay timaado oo waddankii nabad noqdo ay noqonin mar kastaba madaxweyne iyo prime minister isaasta waad mahadsan tahay mudane waxaan jeclahay markaan inaan u imaano deegaanka adi lagaa soo doorto waxaa tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya waxaad lagaa soo doortay deegaanka faafi ee ka tirsan ismaamulka gaariza qaybo ka mid ah xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab waxay hoos yimaadaan deegaankaaga hay-adda cuntada adduunka ee w f b waxay dhowaan sheegtay in ay dhimayso raashinkii ay bixin jirtay oo ugu talagashay dadka qaxootiyaasha ku nool marka arrintaas sidee baad is leedahay way u saameyn kartaa deegaankaaga iyo dadka qaxootiga ah arrintaa arrin la ogolaan karo ma aha annaga haddaan ahay s- een, muxuu ahaa xukuumaddii kenya dadkan qaxootiga ah annagaa xara siinay annagaa dhul siinay laanta qaxootiga qaabilsan u n c h r waajib baa ka saaran inay dadka cunto iyo hoy siiyaan wakhti badan hoy ma siinaynin dadka dhirtaynay ayay intay gooyaan ayay hoy ka dhigan jireen cuntada la'aan haddii loogu soo diroona ma ogolaanayno taas haddaan nahay dowlad iyo haddaan nahay me- dadkii meesha laga soo doortay waan ku mudaaraadaynaa waan qaylaynaynaa banki muun casho dhaweed meeshuu soo maray ballankaa ma ahayn ballankeenni world full program hadday u malaysay qaxootiyaha cusub inay ka wanaagsan yihiin qaxootigan ma aragtay xidadaha yeeshay ma dhici karto waad ogsoon tahay ninkii ku dhashay xarada qaxootiga maanta afar iyo labaatan sano jir wey caruur buu leeyahay hadduu wiil ahaa xaas buu leeyahay gabar iyo muxuu ahaa caruur hadday gabar ahayd iyada xaas bay leedahay caruur bay leedahay marka waa markaan anaga mar walba kenyan markaan dhahno dadkan waddankoodii ha lagu celiyo waxaan leenahay waddannimadooda iyo dhumin maxaa le kenyanna ma aha soomaaliyana ma aha marka haddii loogu daro maanta cunto la'aan mid aan maaragtay aqbali karno ma aha marka waa waa waa diidaynaa qasab bayna ku keenayeen cunto laakiin waxaa tidhi dowladda kenya ma yeelayso hay-adda u n h c r ayaduba warbixinno ay soo saartay waxay ku sheegtay labada kun iyo lix iyo tobanka marka la gaaro inay joojin doonto qaxootiga cusub taasna ay sabab u tahay dhanka kenya oo inta badan ka cabatay in qaxootiga dib loogu celiyo soomaaliya marka haddii kenya ayba leedahay qaxootigii ha la celiyo sideebaad hadda ugu doodaysaan dadkaas in cunto la siiyo waxaan ugu doodaynaa waxaa waye horta anaga waajib baa na saaran oo dadkii way joogaan adiga shalay waxaad leed dadka lama celin karo muxuu ahaa eh, dhulkoodii waa nabad ma aha haddana cunto la-aan baa rabta inaad ku disho marka adaaba rabtaa inaad dadkii aad eber ka dhigto qori baa lagu dilaya adiga gaajaa rabtaa inaad ku disho anaga waxaan leenahay adaa waajib kaa kor saaran tahay lacagta ku baxdo qaxootiga markii shan meel loo dhigo afar meel dadka shaqaalaha u shaqeeya u n c h r baa cunta hal meel kelibaa ka gaartaa dadka qaxootiga annaga in lagu dayo qaxootiga agtayna laga siiyo oo silcooda aan daawano ma ogolaanayno markaan leenahay hala celiyo waxaan leenahay meesha nabad baan ka dhignay ciidan baa joogaa ee, xukuumad oo muxuu ahaa dowlad goboleed baa laga dhisay waxaan rabnay lacagta inay bixiyaan ay dadkii xagga dejiyaan maxaa yeelay mar kastaba waxaa way waddankaada wax kuu dhaama ma laha dadkan waa dad xabis weyn ku jiro oo aan kor ka dadneyn maxaa yeelay gaarisna ma imaan karaan liboyna ma tegi karaan soomaaliyana ma aadi karaan dhobley marka mabda ahaan waxaan leenahay dadkan waddankoodii ha lagu celiyo laakiin ma ogolaanayn haddana in gaajo loo dilo ma garatay maxaa yeelay aday aday u n c h r bay ku saarsantay sharci baa jirta kala qoran dadka muwaadin kenya ma aha waa qaxooti rasmi ah waxaana diiwaangelisay u n c h r iyo dowladda kenya sidaa awadeed kuwa kalena laguma soo dari karo kuwana intii laga gaari xal sidii loo dib loogu celin lahaa cuntola-aan looma dhigay marka labadaba waa wana saarantaa ma dhahayno ma arta dadkan waxaana hanaga taga uma doodayno cuntola-aantooda marta xuquuqu bini aadan baa jirtaa dadkan waa walaalihiin waa dad aan intaa wada joognay tacliim bay meesha ku barteen inta school mise jaamacadda meesha ka jirto waad yaabaysaa waa city weyn magaalo weyn waa magaaladii waxaan dhahnaa saddexaad oo kenya marka xuquuqdaasna waa fiirinaya annaga waxaan doonaynaa inay dowladda soomaaliya ee kobacdo si ay muwaadinkeeda u ceshato waxaan doonaynaa international community iyo kala inay qaybtooda ciyaaraan lacagta ay soo aruuriyaanna ay ku raacin diyaarad iyo gabaari quraxsan iyo internet iyo iyo biyo qabow nairobi laga keeni ay dadka masaakiinta loogu talagalay lacagtooda ay siiyaan waad mahadsan tahay mudane waa mahadsantahay adniga